sida aad warkaba ku maqlayseenaad dagaalo xoogan ayaa saaka waa berigii waxa ay ka dhaceen degmada masegawa ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerar uga yimid dhinaca maleeshiyada al-shabaab ciidanka ayaa sheegay in afar qof oo saddex ka mid ah ay odayaal ay ahaayeen dagaalka ay ku dhinteen al-shabaabna ay ka dileen siddeed iyo toban qof haddaba cabdiqaadir samakaab ayaa khadka telefoonka ee masegawa waxa uu kula xiriiray jenaraal axmed maxamed reedishe oo ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda soomaaliya wuxuuna weydiiyey siday wax u dhaceen
dagaal ayay soo qaadeen balse waxaa laga war helay saas ayaana looga hortegay iyagoo meel dhaxan socda dagaalkuna sidaasuu ku dhacay waana maxaan ku ihahdaa laga adkaaday alxamdulilah ilaahana mahad iskale
waa gartay marka hadda imise qof ayaa ku dhintay edagaalka ilaa iyo hadda dagaalka de wa waa mar haddii dagaal dhaco wax badana maxaanku ihahdaa imaanayo khawaariijtuna waa niman maxaanku ihahdaa qoraxyo iyo wax iska soo hormariya laakiin markaan alxamdulilah ilaahay baa maxaanku ihahdaa ciidamada deegaanka iyo shacabkooda iskaashanaya guusha masaniyey oo maxaanku ihahdaa ka horjeeyey oo meel hore looga hortegay alxamdulilahi khasaaro badanna waa ka gaaray waana ilahay maadi waana looga guulaystay hawshaas
waa gartay waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqmeedyo ay ku dhinteen oo dagaalkaasi lagu dilay tiradooda intay la eg tahay waa mahadsan tahay odayaasha dhaqanku ma ahayn hadda oday dhaqamada waxay ahaayeen dad shacabkoodii la safan ee qaryaha wata oo maxaanku idhahdaa nimankan argabixisada khawaariijta la dirada ayay ahaayeen oo dhisayska dhinacooda uga jira haddana maxaanku ihahdaa qaarna waa waa hawshii kudhex jiraanoo weli waa melihin waana wadaan hawshoodii saddex ayaa ka dhimatay oo raggii halka ka dagaalamaya
waa gartay marka haddii aad isku soo xooriso khasaaraha labada dhinac ee dhimashada dhinaca odayaasha dhinaciina iyo kooxda idinsoo weerartayba imise ay leeyihiin tiro ahaan
waa mahadsan tahay kooxdana soo hawshaana fulinaysay oo khawaariijta ah oo maxaanku ihahdaa shacabka soomaaliya weligeedba dhibaateynaysay oo argagixisada ah ee alqaacida ee xiriirka la leh ajaaniibta iyo soomaalida isugu jirtaay kuwaasi khasaaro weyna gaaray siddeed iyo tobanan xaqiijinay waxaa hadda ka dhintay dhankan kalena waxaa dhintay raggii dagaalamayay ee shacabka ahay kacdoonka ahaa ee deegaankooda ilaashanayay saddex oday iyo maxaanku ihahdaa hal wiil oo dhalinyaraha ayaa ku geeriyooday afartaasaa ku geeriyootay genaraal waxay leeyihiin waa qabsanay magaalada hub iyo tignika badan aan ka furanay khasaare ayaan ka geysanay marka sheegashadooda maxaad kaga jawaabeysaan
waa mahadsan tahay magaalada anaa dhex taagan annaga iyo ciidankeenina shaqadoodii ku jiraan iyagana lasii bacsanayaa aniga kula hadlaayana magaalada aan dhex taaganahay waxa ay sheegayaanna waa wax ay maxaanku irahdaa shaksiyaad yutubleyda ay u dhiideen waayey oo maxaanku irahdaa iyaga maxaanku irahdaa afkooda ku hadla kuwaasna warkooda annaga kuma jirno waxaan ku sheegaya xaqiiqda ah taataana joogto magaaladan annaga dhex taagan oo jooga aniga kula hadlayo ugu dambeyntii hadda kooxdii idinsoo weerartay halkay joogaan waa lasii ceydsanayaaba waa kala firxadeen waa lagu daba jiraa wixii lasoo qaban karo insha allah waa lasoo qabanaya wixii awalba dad duurka ku jiray ahaayeen oo geedaha geedmihidka la yihahda meelaha ku badan ama ama garawaaga loo yaqaano kuwaasi hoos galaan waa laga dhex daadina insha allah
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa jenaraal axmed maxamed reedishe oo ka mid a taliyayaasha ciidamada dowladda soomaaliya waxaana uu khadka telefoonka ugu warramaya cabdiqaadir maxamed mursal